aniga waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed cabdisalaan ayaa la yidhaahdaa qaxoontiga waxaan soo galay labada kun iyo sagaalka bishii shanaad kowdeedii baan soo galay ilaa saacaddaa iyo wakhtigan hadda aan taagannahay oo labadii kun iyo labaatanka ay ka dhiman tahay habeenno yar waxaan joogay xerada qaxoontiga ee ifo ma aanaan gaadhin meel ka baxsan marka waxaan ka codsanayaa caalamka in sida caalamiga ah qaxoontiga loola dhaqmo loolama dhaqmo sida caalamigaa maxay tahay sidaasu waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka bannaan sharci aan waddanka gudihiisa ku marroon kaga shaqaysana ma haysano marka qaxoontigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci qofka biniaadanka waa in tasarruf la siiyo xorriyad la siiyo oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan marka waxaan tirsanaynaa annagu xorriyad la'aan xagga socdaalka xagga tasarrufka iyo shaqada marka waxaanu doonaynaa shirkaa in lagu soo qaado sida uu qaxoontigu u noolaan karo sida ugu habboon waxa weeyaan qofka bini'aadanka ah in la siiyo xorriyad waddanka uu joogo uu ku dhex mari karo oo kaga shaqaysan karo sida ugu noolaan karo qofka bini'aadankaa in wax la siiyo kuma noolaado wuxuu ku noolaada qofku maskaxda in xorriyad laga siiyo oo si bini'aadanimada ku jirta u shaqayso meel walba uu mari karo si nabadgelya magacaygu waa deeqi jeylaani maxamed waxaa imaaday labada kun iyo toddobadii waxaan ahaa qaxootigii xamarka soo qaxay haddii aan ka hadla ra'yigaygii sida wax loogu qaban karo qaxootiga qof walba qaxooti ah oo meeshaan imaaday waxaan u malaynayaa inuu cilmi ka siyaadsaday oo uusan ahayn maalintuu soo qaxaayey haddii adduunweynaha uu wax u qaban rabana ay yihiin dad shaqaysanaya oo karti leh oo maxaa la yidhahdayey aadna wax u fahme marka si walba wax ugu qaban karaan qofkii baacshiro loo abuuri karo iyo qofkii maxaa la yidhahda ilmihiisa loogu abuuri karo dad oo ilmo waaweyn qabaana jiraan iyo kuwa ayaga weli xoog loo shaqaysanayo sida anigoo kaleetood haddii yacni adduunweynaha wax u qabanayaanna baacshiro walba way u abuuri karaan oo maxaa la yidhahda sida ganacsi inay u abuuraan maxaa la yidhahda qofkii aqoon leh inay meeshuu wax dad ku bari lahaa ay u furaan kii dhakhtarnimo bartay inay macnaha isbitaal iyo wuxuu ka shaqeeya u samayn karaan maasha allah si wanaagsana wax loogu qaban karaa qaxootigan ay aad wax u fahmeen waxaan soo jeedin lahaa in dadka wax loo qabto kii rebatration loo samaynaayana si hagaagsan oo xuquuqdiisa waafaqsan wax loogu qabto dadka way baxaan way soo laabtaan waxay u soo laabanayaana dhibaato meesha taalo waaye qofkii la raro oo xagga la geeyo waxaa la sheegay inaa xataa bilaha horeeto xataa lacagtii loo ballan qaadaan si fiican loo siinin oo lixda bilood xataa ay qaadato labayo toban bilood sida sanadoo kaleeta ay ku noqoto oo qofkii baahidii uu meeshaan uga tegay mid lamid ay xagga ku qabsato oo qofkii markaa soo muta inuu meeshiisii uu yaqaanay haddana uu ilmihiisa nabad ugu helaya inuu u soo laabto boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka la raro way soo laabtaan aniga waxaa leeyahay maxamed cabdulqaadir caydarus qaxootiga waxaan imid labadii kun iyo lixdiiba reerkaygu yimid annaga xeer baan ka dambeeyey xerada ifa ayaan ku noolahay haddaan shirkaa lagu qabanaya janeefo ka hadlo qaxootiga qaxootiga horta xuquuqdiisa waa dayacan tahay waa layska halmaamay sida ugaadha ay u nooshahay buu nool yahay xeradan qaxootiga waxaa jooga dad geedaha soo gurta oo karsada hadda waqti hayso waan ku tusi lahay caafimaad ma haysto waxbarasho ma haysto nolol ibni aadam ma haysto tusaale gahaan baan ku tusinayaa qaxootiga ruux u n waxay siisaa bishii lix doolar bishi soddonka maalmood laba doolar raashin bay ku siisaa afar doolarna bajakuulay ku siisaa u n haddaad tagtid guryaheeda xafiiska dhadhac bay ku leedahay jannaad u malayn janno dadka qaxootiga shal waxaan la joogay daraad guri baad dumay reer buu ku dumay dhan lagama laha waad ujeeddaa magaalada qurunka wadooyinka ma awoodi karta u n xataa inay dhaqaalo ku bixiso inay magaalada ay caafimaadkeeda ay hagaajiso waddooyinka dhisto